maamulka degmada cadaado oo warkacyo gudoomiye ku-xigeenka degmada qaar ka mid a agaasimayaasha maamulka iyo kormeer yeenendeen ku tegay dhismaha markaska weyn ee xaaji yuusuf kaasoo la dhisayo magaalada cadaado maamulka degmada ayaa ugu baaqay shacabka iyo bulshada reer cadaado inay ka qayb qaataan dhismaha iyo dhammaystirka markaskan isagoona sheegay in markaskan lagu baranayo diinta islaamka gudoomiyaha iyo sidoo kale waxbaaq u diiray wasaaradda waxbarashada galmudug wasaaradda diinta waqaafta galmudug isagoona sheegay inay dowladnimada shacabka dareensiin ayna qayb ka qaataan dhismaha markaska xaaji yuusuf ee magaalada cadaado waayaha o dhan waxaan booqanaynay maraakiis iyo madaaris iyo dugsiyaal qur-aan oo la dhisayo runtii waa farxad weyn dadku inay diinta islaamka si fiican u bartaan deegaankan sidoo kale arrimo kale oo horumaroo deegaanka ka jira ayaan booqanaynay horumar aad weyn ayaa ka socda dalka dhinaca diinta iyo dhinaca waxbarashada kale iyo horumarkaba waa ilahay baan uga mahad celinaynaa runtii amnigana na siiyey laguna sababa inaan saas wax u baranno intaa kabacdi waxaan rabaa inaan iraahdo halkan waxaa ka socda markaska weyn oo xaaji yuusuf isagaan soo booqanay dadka muxsiniinta oo ilaahay waxsiiyey waxaan rabnaa inay qayb ka qaataan meeshan waa meel weyn oo lagu waqfayo barashada diinta islaamka marka qofku inuu wixiisa wax ka hormarsada runtii qiimo gaarahay leedahay waxaan kaloo rabnaa inaan u baaqno wasaaradda waxbarashada qaybteeda macaahidda inay gacan ka geysto meeshan waa meel waxbarasho rasmi ah oo dad xufaadaho ducaadii ka soo bixi doonaan insha allah waxaan kaloo rabaa wasaaradda diinta oo qaaftuna inay gacan ka geysato oo dadku dowladnimada qayb ay ka qaadato kobcinta diinta intaasaan ka rabnaa wasaaradahan insha allah dowladdana waa ugu tegi doonaa dadkan uu ku abtirsado xaaji yuusuf inay helaan dhaqan wanaagsan oo laga dambeeyo ayuu qaybta ugu weyn ku lahaa sidaa darteed nacfi weyn ayuu dalkan u lahaa magaciisa in kor loo qaadaan runtii waa muhiim ikhwaankiisii iyo dadkii deegaanka joogay shaqadan way bilaabeen xaaji yuusufna way ugu magacdareen waxaan rabaa halkan inaan kala hadlo dadkii uu xaaji yuusuf dhalay awlaaddiisii aan idhaahdo aabbihiin ilaahay haw naxariisto xaaji yuusuf magac fiicanna wuu ka tegey dadkana shaqo fiican u bilaabay maanta waa dhintay adinka waa nooshihiin maanta asaguuna anfacay maanta waa ka xadaarad badan tihiin waana ka tiro badan tihiin waana ka dhaqaalo badan tihiin sidaa darteed meesha akhwaanka iyo walaaluhu wax keeneen inaad ka sii wadiinaa laydinka rabaa inaad dhammaystaana laydinka rabaa adinkaa xaq u lahaa inaad dhistaan meel loogu magacaabo maantana waa laydin bilaabay annagoon idin dhaleecaynona walaalihin iyo akhwaankeen tihiin haddana dadka deegaankan jooga akhwaanka iyo walaalahaba waxay idinka rabaan meesha xaajius loogu magacdara inaad dhistaan inaad maalkiina gelisaan inaad dhistaan maahana weliba kafaalo qaadaan waxaan ognahay inaad awoodaan marka waxaan ileenaha fadhiga ka kaca meeshaanu dhammaystirana laydinka rabaa akhwaankii halkaasuu keenay markaskan lagu baranayo diinta islaamka ayaa waxaa waqafay erqaraabadii iyo eheladii xaaji yuusuf oo ka tirsanaa bulshada reer cadaado kuna suntanaanin ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo sidoo kale nabadaynta bulshada reer cadaado